alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w slama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alcaqiidat alwaasitiya lishaykh alislaam ibnu taymiya raximah llah sheikhu waxau uhi raximah llah wa qowlih inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylat albadr innakum idinku satarawna rabbakum rabbigiinbaa arki doontaan maalinta qiyaame ama aakhiro ayaa arki doontaan kama tarawna alqamara aragti la mida aragtida arkaysaan dayaxa aragti la mida arki doontaan ay ru'yatan ka ru'yatikum alqamara leylata albadri maadu waa masderiya marka iyadiyo ficilka ka dambeeya ayaa masder laga dhalaalinaya marka ru'yatan ka ru'yatikum alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatih laa tudaammuuna in miimka la shado iyo in markaa aan la shadina la khafiifiyo labada weji baa culammadu waa sheegeen laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna labadaba waa la sheegay afarta markaa weji maxay kala noqonayaan macnahoodu haddii la shado o layahaa laa tudaammuuna iskuma cidhiidhiyaysaan atadaammi waa iscidhiidhigii yacni weeyi iskuma cidhiidhiyaysaan fii ru'yatihi aragga ilaahay a arkaysaan isku cidhiidhiyi maysaan waa marka miimku shadan yahay markaan la shadina la khafiifiyo wejigaana culammadu waa u dabdiyeene waana sida idiin qoran baan filayaa laa tudaamuuna fii ru'yatih laa tudaamuuna laydinku dulmiyi maayo min addaym addaym waa dulmiga laa tudaamuuna laydinku dulmiyi maayo fii ru'yatihi aragga ilaahay arkaysaan laydinku dulmiyi maayo oo cid idin jiidhjiidha ama idin dulmida ama idin riixda ma arkaysaan yacani dadku markay adduunyada wax eegayaan wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa inay dee dadka isjiidhaan inay iscidhiidhiyaan mid waliba isagoo doonaya shaygan inuu arko doonayo marka ilaahay yacni markaa aragga la arkaayo ee muuminiintu ay arki doonaan iskuma cidhiidhiyayaan iskuma dulmiyayaan iskuma jiirjiidhayaan laa tudaamuuna yacni markaa laydinkuma dulminaayo fii ru'yatii aragga ilahay arkaysaan laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna iyaduna waa saasoo waa mina waxay noqonaysaa in markaa laga tilmaamayo yacni iskuma dhibaysaan ama laydinkuma dhibaayo aragga ilaahay arkaysaan fain istatactum an laa tuglabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla ghuruubiha fain istatactum haddii aad kari kartaan an laa tuglabuu inaan laydinkaga gacan sarrayn oo laydinkaga qaalib noqon calaa salaatin salaad inaan laydinkaga qaalib noqon oo shaytaan iyo naftu ayn idinkaga qaalib noqon haddaad kari kartaan salaadaasoo qabla tuluuci shamsi qoraxdu intaynay soo bixin ahaatay iyo wa salaatin salaadoo qabla ghuruubi shamsi qoraxdu intaynay dhicin ahaatay yacnii salaadda subax iyo salaadda casar inaan laydinkaga gacan sarrayn oo laydinkaga qaalib noqon tegista laga tegaayo ama dayacaadda la dayacaayo haddaad taa kari kartaan inaan idinkaga gacan sarrayn oo shaytaan iyo ayna idinkaga gacan sarrayn haddaad kari kartaan fafcaluu sameeya oo idinku la kaalaya labadaa salaadood oo ku dadaala satarawna rabbakum ciyaanan kama tarawna hada alqamara laa tudaamuuna fii ru'yatih tashbiiha ku sugan ha u qaadan tashbiihii la diidaayinad wa tashbiihu alru'yati bialru'ya laa tashbiihu almar'iya bilmar'iy yacnii kaafku waa xarfu tashbiih oo xaraf faa'iidaynaya tashbiih shay shay lagu shabbahaayo haddaba labada shay laysku shabbahayaa ma aha labada la arkaayo oo allaah waalqamar allah iyo dayaxa layskuma shabbahaayo laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir marka culammadu waxay yidhahdeen waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu almar'iyi bilmar'iy labada aragtiyood baa laysku shabbahayaa labada aragtiyoodna makhluuq bay labaduba ka dhacayaan oo muuminiintu allah waxay u arki doonaan sidaa u aragtaan dayaxasi la mida aragtida aragtida la mida xagga wuduuxa iyo caddaanta ay tahay ru'ya bayina waadixa xaggaasay kala mid tahay aan ishkaal ku jirin waa ru'yo dhab ah marka waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu almar'iyi bilmar'iy labada la arkaayo laysku shabbihi maayo allah iyo dayaxa layskuma shabbahaayo ee labada aragtiyood baa laysku shabbahaya xadiidkani waxa uu sheegayaa ru'yada ilaahay ay arki doonaan mu'miniintu ay arki doonaan ilaahay adduunyada lagu arki maayo soo jeed nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut aqoonsada oo barta inaan midkiin rabbigii arkaynin ilaa uu dhinto intaad noloshan adduunyo joogtaan ilaahay inaydaan arkaynin sidaa aqoonsadoo barta muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa loo jeedaa soo jeed baan lagu arkayn fii daari dunya inta daarudunyo lagu sugan yahay baan ilaahay soo jeed lagu arkayn baa looga jeedaa amaa riyo in lagu arkaa iyadu mamnuuc ma aha saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ra'aytu rabbii fii axsani suura manaan bayna ahay rabbigay waxaan arkay suuradtii ugu wanaagsanayd baan ku arkay ilaahay saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka iyadoo la soo jeedo adduunyadan ilaahay lagu arki maayo saas aawadeed baa nebi muuse ilaahay ku yidhi lan taraanii nebi muuse ilaahay wuxuu weydiistay in ilaahay istuso ou ilaahay arko qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii ilaahay wuxuu ku yidhi arki maysid sababta uu sidaa ugu yidhina waxay ahayd yacni aragtida uu ilaahay arkaayo wakhtigan ma xamili kareen ma awoodi kareen ma awoodi karen inuu ilaahay arko sidaas aawadeed ayaa ilaahay ku yidhi lan taraanii muuminiintu aakhiro ilaahay waa arki doonaan bannaanka qiyaamada iyagoo jooga ilaahay waa arkayaan jannada markay galaan dabadeedna ilaahay waa istusayaa oo ilaahay waa arkayaan marar badan inta mid walbana adila ku soo aroortay nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan qoraxda qaar waxay sheegayaan dayaxa waxay qaar ku darayaan ziyaado laysa duunahu saxaab yacni dayaxaas oo aan markaa daruuri ka sokayn riwaaye bukhaari waxay kordhinaysaa inakum satarawna rabbakum ciyaana rabbigiinba arki doontaan ciyaana xaal aa indhihiinna ku arkaysaan riwaayada bukhaariga ayaa markaa ziyaadada ku dartay ciyaananna waa masder wa masdaru caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan lifaacala alficaalu walmufaacala wasniga faacala masderkiisa qiyaasiga ahi waa mufaacala iyo ficaal mufaacala iyo ficaal inkastoo naxwiyiinta qaarkood ay yidhaahdaan mufaacalada qiyaas ee ficaalku qiyaas maaha marka ciyaanan iyo mucaayanatan waa isku macnee mid walba masderkii weeye caayana absara bicayni indhihiisuu ku arkay weeye markaa satarawna rabbakum waxaa laga qaadanaya inay tahay ru'ya basariya maaha ru'ya qalbiya loogama jeedo siday bacdi ku awileen ay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa basaa'ir alquluub qalbiyada basiiradoodii baa laga arkayaa bay yidhaahdeen laakiin wejigaasi waa weji khalada weeye aan sax ahayn ee baatila ee waxaa looga jeedaa ru'ya basariya looga jeedaa waa midda koowaade ru'yada marka waxaa weeye cilmiyada ahi laba mafcuul bay qaadataa ru'yada basarigana waxay qaadataa mafcuul qura haddana waxaa la siiyey rabba oo qura ayay nasbisatay allah baa mafcuulu bihiya way ka ta'adubaan culammaduyo ta'aduban ma yidhaahdaan waa mansuubun cala atacdiim bay yidhahdaan isimka ilaahay waxay yidhaahdaan waxaa lagu nasbiyey cala atacdiim waa edabsi ay ka edabsanayaan inay yidhahdaan isimka ilaahay baa mafcuulu bihi ah ya ta'aduban way cibaarada uga weecdaan marka isimkan mansuub cala tacdiim ah rabba ayaa wuxuu markaa isimkaa quray qaadatay laba markaa may nasbisan idan waa ru'ya basariya waa ta kale waxaa lagu shabbahay ru'yada markaa dayaxa la arkaayo ru'yada dayaxa la arkaayaan ama basariya mise waa qalbiya cilmiya miya mise waa basariya waa basariya marka waxa weeye sida markaa ru'yada dayuxuba u yahay ru'ya basariya ayaa ru'yada ilaahay la arki doonaana ay noqonaysaa ru'ya basariya waa ta kale riwaayaadka qaarkood ciyaanan waa tan kordhinaysaa ciyaanan ta kale cilmi haddii laga tilmaamaayo dee muuminiinta iimaankoodu dhammayska tiran yahay cilmiga ilaahay ay garanayaan ee aqoonsan yihiin ay yaqiinsan yihiin basaa'irulquluub ay ku garanayaan dee horeba xaasil buu ahaa fii daari dunya markaa satarawna rabbakum ciyaanan kama tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatii laa tudaamuuna fii ru'yatii laftiisu waxay caddaynaysaa inay ru'yadani basariyo tahay taasay caddaynaysa taas ayay caddaynaysa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in ilaahay la arki doono wakhtigaa la arki doona siinku wuxuu tilmaamaya litanfiis muxuu sheegaya wakhti mustaqbaloo soo socda wakhtigaa mustaqbalkee soo socdaana waa aakhiro wey adduunyada maaha ilaa xadiiskii hore waynay ku soo aragnay adduunyada in la sheegaayo tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut ya waa ru'yo aakhiro xasilaysaa weeyi baabkii sifaatkaa laga warramaye aragtidani maadaamay mu'miniin ka dhacayso oo makhluuq ka dhacayso sife ilaahay say u soo gelaysa oo axaadiistii sifaatka ugu daray kownuhu mar'iyan fi alaakhira allah inuu markaa ahaaday mid la arkaayo ma aakhiro oo mu'miniintu ay arki doonaan taasaa markaa sife ilaahay ictibaarkaasay u noqonaysa axaadiista ku soo aroortay ru'yada ilaahay waa axaadiis fara badanoo mutawaatiro ah alcallaamatu ibnulqayim kitaabkiisa xaadi larwaax wuxuu ku soo arooriyey koob iyo soddon saxaabi oo axaadiistan soo warisay axaadiista ru'yada si u caddeeyo axaadiistaas inay mutawaatiro tahay ayuu wuxuu sardiyey inta saxaabiya soo wariyey markaasuu markaa wuxuu sheegay mid walba qaarkood riwaayaad badan baa laga soo wariyey qaar baa laga yaabaa toddoba riwaayo in laga soo wariyey mid buu kaga kaaftooma ya yaanu dariiq abu hurayre ka keeno dariiq abi saciid ka keeno dariiq jariir ka keeno yacni midba markaa hal dariiq ka soo arooriyo wuxuu gaadhsiiyey ilaa koob iyo soddon saxaabi buu gaadhsiiyey mid walba uu lafdiga xadiiska wax ka keenayo u tilmaamay marka axaadiista ku soo aroortay ru'yada ilaahay inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam muuminiintu inay ilaahay arki doonaan aakhiro waa axaadiis mutawaatira axaadiis mutawaatira weeye xaadi alarwaax ila bilaadi alafraax adilo kaleoo u daliili waa jirtaa mawduuca oo waxaa ka mida aayaad qur'aana wujuuhun yowmaidin naadirah ilaa rabbiha naadirah horaynu soo marra laakiin waxba sharaxeeda yacni kumaynaan dheeraan waa laqbaynay bis waayo mawduuca ru'yada dee dib inuu ka keenayo ayaynu ogeyn marka wejiyaal baa iftiimaya oo nuuraya waa wejiyada mu'miniinta aakhiro waa nuurayaanoo waa iftiimayaan nadrat naciim baa ka muuqanaysa tacrifu fii wujuuhihim nadrat naciim ya wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay eegaysaa marka wejiyadii baa loo tiiriyey wejiguna waa maxalkii basarku ku yaallay ee indhuhu ay ku sugnaayeen ilaahna waa lagu gudbiyey marka ru'ya basariya inay tahay oo ay ilaahay eegayso ayaa laga qaadanaya in la yidhaahdo muntadira loo jeedaa sawaabka ilaahay bay sugaysaa arrinka noocaasi sax ma aha waa tafsiir qaldan weeye waa muntadiratun ilaa sawaabi rabbiha in la yidhaahdo waa arrin qaldan waa midda koowaade nadarka intidaarka looga jeedaa waa mutacaddi oo mafcuulka toos baa loo gaadhsiiyaaye ilaa laguma gaadhsiiyo ya unduruuna naqtabis min nuurikum unduruu ilaynaa may odhan mafcuulkii toos baa loo siiyey unduruuna ay intadiruuna na suga laakiin ru'yada basariga ah iyada markaa toos mafcuulka looma siiya ilaa baa lagu gaadhsiiya marka waxa intidaar loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa waa eegmaa looga jeeda haddaba marka ilaah lagu gudbiyo mar waxay noqotaa in laga tilmaamaayo tafakur iyo ictibaar marna in laga tilmaamaayo yani nadara catfin wa raxma marna in laga tilmaamayo nadar markaa eegma iyo arag ah in nadara catfin wa raxma lagu xambaaraa ma suuragal aha lianna almakhluuqa yani marka laa yarxamu alkhaaliqa marka nadara raxma laguma fasiri karo waayah nadaru tafakur wa ictibaarna laguma fasiri karo unduruu ila samarihi ida asmara yani waxa weye afalaa yanduruuna ila libil tafakur iyo ictibaar khaaliqa in daatadiisa laga fakero ma aha tafakaruu fii khalqi illahi walaa tafakaruu fi illaah idan waxaa soo hadhay inuu nadarkani yahay yani nadar daawasho oo ilaahay ay daawanayaan oo arkayaan oo eegayaan inay markaa tahay macnaha noocaasay noqonayso wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira marka taana saas yada weeye waxaa kaloo laga daliishadaa klaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici iyo imaam maalik baa deliishaday waxay u deliishadeen maadaama uu ilaahay iska xijaabay cadowiyadiisii markuu u cadhoonayey dalla calaa anna awliyaa'ahu yarawnahu fii xaali ridaa waxay ku tusinaysaa in ilaahay awliyadiisu ay arki doonaan allaah markuu allah ka raallida yahay inay allah arki doonaan ayay ku tusinaysaa mafhuum mukhaalafa laga deliishanayo yacni masale adillo kale leh ayaa marka halkanna lagu sugaya oo haddii dadkao dhan ilaahay iska xijaabi lahaa awliye iyo acdaaba gaalo iyo mu'miniinba takhsiiska gaalada lagu gaar yeelaayo maqaamka noocani faa'iide gaari kuma sugnaateen hadduu khalqig o dhan iska xijaabaayo marka waxay ku tusinaysaa mu'miniintu inay ka duwan yihiin oo iyaga aanu allah iska xijaabayn oo iska qarinayn taasay ku tusinaysaa calaa kulli xaal masalada sidaasay markaa u tahay masale adillo badan culammada ahlusunna waljamacana ay ku ijmaacsanyen oo isku waafaqsan yihiin haddaba qolada ru'yada ilaahay diidaysaa muctasile iyo jahmiye iyo wixii la halmaala waxay yidhaahdeen marka ru'yadu waa mustaxiilo in allah la arkaa ma dhici kartaba waa mustaxiil caqlan bay mustaxiil tahay bay yidhahdeen mar labaadkana waxay yidhahdeen waxaa noogu daliila lan taraani lanna waxay faa'iidaysaa ta'biid bay faa'iidaysaa marka weligii inaannu ilaahay arkayn ayaa laga qaadanaya bay yidhahdeen ta kale allah waxa uu yidhi laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar marka taana macnaheedu waxay noqonaysaa bay yidhaha ilaahay indhuhu markaa maba haleelaanoo maba arkaan marka qaطcan ilahay la arki maayo halkaasay ka saareen culammada ahlusunna waljamaaca waa ka jawaabeen innagoo soo koobayna oo kollay markaa mawduucu uu yahay mawduuc ballaarhan laakiin wax ka mida ayaynu ku kaaftoomaynaa jawaabahay ahlu sunnuhu kaga jawaabeen kama wada gaadhno waa midda koowaade laa tudriku alabsaar wahuwa yudriku alabsaar haddaynu ka hormarno waa nafyun lilidraak laa nafyun lilru'ya idraaggaa la nafiyee ru'yada lama nafyin waalidraaku akhasu min alru'ya idraaguna waa ka khaasnimo badan yahay ru'yada ru'yada waa ka gaarnimo badan yahay haddii ru'yadu xasisho macnaheedu ma aha ilaaba ilaa idraaku waa dhacay macnaha caynkaasna waa ta la sheego cabdullaahi ibnu cabbaas inuu ku ishaaray hadalkiisa ah inta aayaddan loo deliishaday atara asamaa qaala nacam qaala kullaha tara dhammaanteed miyaad aragtaa markaasuu maya markaasuu sidaad cirka u aragto aanad aragti ugu koobayn baa mu'miniintu ilaahay arki doonaan aakhiro aragna aynay ugu koobayn naxwa haadaa baa laga soo noqliyey qur'aanka waxaa ku sugan inuu allah uu yidhi falammaa taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa ina lamudrakuun qaala kalla ina maciya rabbii sayahdiin markay labadii jamac is arkeen jamacii fircawn watay iyo jamicii nebi muuse iyo nebi haaruun ay wateenee muuminiinta ahaa markay is arkeen ay isu muuqdeen qolo waliba qolada kale aragtay asxaabu muusa waxay yidhaahdeen innaa lamudrakuun waa laynoo soo haleelayaa awood baa laynoogu koobaabayaa idraaggu wuxuu noqdaa imaa idraakun bilcilmi ama idraakun bilru'yati ama idraakun bilquwati ama bilqudra marka mawdica waxaa loo jeeday yacni awood baa laynagu koobaabayaa waa layna qaqabanayaa waxaynu uga jeednaa uun idraaggii waa la nafiyey iyadoo ru'yadii xaasilo tahay idraagga la nafiyaana mar waxay noqotaa in kii quwada iyo xoogga ahaa in lagu koobaabo in la nafinaayo iyo ru'yada lafteeda in lagu koobaabo in la nafiyo labada mid walba waa u dhacdaa laakiin aayaddan waxaa loo jeedaa xaggii quwada ayaa loo jeeday laakiin waxaa la doonayaa in laga tartiibiyo yacni farqi ma u dhaxeeya idraagga iyo ru'yada haa aayaddu waa sugtay in farqi u dhaxeeyo walow haba ku saabsanaato idraagkii xagga quwada ahaaye saasoo kalea idraagga basarka ama idraagga ru'yaduna ay dhici kartaa inuu muntafi noqdo iyadoo ru'yadu xaasilo tahay waayahay kaasi waa jawaab marka macnaheedu waxay u dhacaysaa calaa haada laa tuxiituhu alabsaaru biru'ya ilaahay indhuhu ma koobaanoo arag kuma koobaan wahuwa yudriku alabsaar marka ixaatadii baa la nafinaya jawaab labaad waxay tahay laa tudriku alabsaar in laga tilmaamayo fi dunya waana sida caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay tidhi caaisha aayaddaa loo soo qaato dabeedna waxay tihi waxaa loo jeedaa fi dunya adduunyadan ilaahay lagu arkayn saasaa looga jeeda calaa haadana laa ishkaal wejigaa marka lagu socdana ishkaal ma leh oo marka waxa weeye nusuustaynu sheegayniyo adiladu waxay ku saabsan tahay aakhiro inay muuminiintu ilaahay arki doonaan marka labada mawdicay ku kala saabsan yihiin adiladu ayaa kala duwan ayaa kala duwan waxay kaloo culammadu yidhaahdaan markay sheegayaan nafyu alakhasi laa yastalzimu nafya alacam shayga khaaskaa in la nafiyey ma laasimsanayso shayga caamkaa in la nafiyey shayga khaaskaa in la nafiyey haddii la yidhi ilaahay aragtiya ku koobi maayaan ma keensanayso ma arkayaan waxaa dhici karta inay arkaan yani cibaarada dalaaladaynu ka hadlaynaa way arkayaan qaطcan muuminiintu laakiin cibaaradaynu ka hadlaynaa cibaarada waxa weeye aragtidii inay xasishoaan idraaggii ixaadadaha aanu xasilin ayaa dee markaysa waxaa dhacays marka nafyu lakhas qaacidadu waxay tahay isla ogol yihiin culammadu nafyu lakhas laa yastalzimu nafya alacam shayga khaaska in la nafiyaa ma laasimsanaayo shayga caamka in la nafiyey bal culammada qaarkood waxay yidhaahdeen suuro laysku khilaafsan yahay nafyu alakhasi yastalzimu wujuuda alacam shayga khaaskaa in la nafiyaa wuxuu laasimsanayaa shayga caamkii inuu jiro caamkii inuu xaasil yahaa laga qaadanaya ya masalan qof baa qof wax weydiistay wuxuu yidhi acimnii iquudi markaasuu wuxuu yidhi laa ushbicuka ku dhergin maayo maxaa laga fahmayaa inaan waxba siinayn miya ya mise inuu wax u taagayo wax siinayo laakiin waxaasi aynay dherginaynin alishbaac waa akhasu min aliطcaam dhergintu waa ka khaasnimo badan tahay quudinta oo ku kastoo dhergiyey waana quudiyey laakiin ku kastoo quudiyey ma dhergin quudintii waxay noqon kartaa mid lagu dherginaayo iyo midaan lagu dherginayo mid walba sooma intuu yidhaahdo laa ushbicuka ku dhergin maayo haddana inuu waxbaba siin waayaa sow arrin lagu ceebsanay ma maxaa loogu ceebsanaya hadalkiisii hore waxaa laga fahmay dee inu wax siinaya sooma marka nafyu lakhaas yastalzimu wujuuda alacam marka waxaa weeye alixaata biru'ya markii la nafiyey waxaa laga qaadanayaa aslu ru'ya in la sugaayo marka waxaa la odhanayaa aayaddu muctasiley inay xujo idin tahay iska daaye idinkay xujo idinku tahay lianna fiiha isbaata ru'ya waayo ru'yadii in la sugayaa ku suganee waxaa markaa laynoo sheegay uun nafy alixaata koobis ilaahay lagu koobaayo aragtida in la diidaayuunbaa laynoo sheegayee asalka aragtida in la diidaayo lama sheegin calaa haada haddiiba laga soo qaado la yidhaahdo aayaddani si caamay u nafiday aragtida haddiiba sidaa la fardiyo laga soo qaado idraagga ru'yo lagu fasiro lala yidhahdo waa caamo if iyo aakhiraba caam bay ku tahay waxaa laodhanayaa adilada soo aroortay tilmaamaysaa isbaata ru'ya ayaa akhas ah sidaas aawoodee caamka waaba la khasisaa takhsiis baaba gala haddiiba sidaa laydin raaco taasi waa waadix jawaabteeda aayadda kale jawaabo badan bay culamadu kaga jawaabaan ahlucilmiga qaarkood waxay gaadhsiiyaan ilaa sagaal jawaabood laakiin wax ka midaynu ku kaaftoomayna waxay kaga jawaabaan waa midda koowaad ee lantarani inay yidhaahdeen waxay lantu faa'iidaynaysaa ta'biid waxay kaga jawaabaan bilmanci inay yidhaahdaan lantu ta'biid ma faa'iidayso waayo culammadii carabiyadaa saa sheega oo jamaahiirta culammada carabiyana saasay qabaan waatuu ibnu maalik odhanayo waman ra'a nafya bilan mu'abbada faqowlahu rdud wa siwaahu facduda yacni ku kastoo yacni u arka lan inay ta'biid faa'iidaynayso hadalkiisa raddi oo tuur qowlka khilaafsanna cudud siiyo isaga taageer marka ta'biid ma faa'iidayso marka manci baa lagaga jawaabay waa midda labaade haddiiba laga soo qaado ta'biid inay faa'iidayso fardan wa taqdiiran oo sidaaba loo raaco abadku wuxuu u dhici lahaa adduunyada in laga tilmaamaayo oo abadka aakhira inay soo gudagelayso lagama qaato haddii adduunyadii wax lagu nafiyo la yidhahdo saasi markaa weligaa dhici mayso waxaa loo jeedaa fi dunya saasay daahir ku tahay saas aawadeed ayaa allah uu yidhi markuu ka hadlaayay yuhuudda walan yatamannawhu abada weliba abad baa lagu qayday weligood ma tamaniyayaan oo ma jeclaysanayaan yuhuuddu geeri haddana waxaa la ogsoon yahay aakhiro markay naarta galaan inay ka mid yihiin gaalada tamaniyaysa jeclaysanaysa geerida wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk kuwaasay ka mid yihiin marka walan yatamannawhu abadan waxaa loo jeedaa fi dunya haddii baa laga soo qaadoo la yidhaahdo lantu ta'biid waa faa'iidaynaysaa fardan wa taqdiiran ta'biidkaasina if iyo aakhiraba caam buu ku yahay la yidhaahdo waxaa la odhan lahaa markaa lafteeda axaadiista sheegaysa aakhiro inay muuminiintu ilaahay arki doonaan waa khaas oo iyadaaba khasiisaysa fardiyaad baynu hadda ku dhisnay markaa sidoodii baynu u raacanay sidoodaa haddii xataa la fardiyo adiladan baa markaysa markaa khaas yeeli lahayd waa midda kale ru'yada ilaahay la arkaya hadday mustaxiilo ahaan lahayd dee nebi muuse ma garan waayeen marka daat ahaanteeda inay mumkin ahayd laakiin aan markan xilligan aynay u suuragal ahayn muuse inuu ilaahay arko baa laga qaadanaya daat ahaanteeda waxaa mustaxiilka u ah inuu garan waayaa muuse ma dhici karto waayo wuxuu ahaa zamaankaas aclama annaasi billaah dadka cidda ugu taqaana ilaahay ee ugu aqoonta badan buu ahaa marka shay mustaxiil lidaati ah inuu garan waayaa ma suuragal aha ru'yada ilaahay la arkaana waxay ahayd mumkinatun lidaatiha ayay ahayd ifyo aakhiraba daatadeeda marka laga eegaayo laakiin haddii la yidhahdo waa mustaxiilo mustaxiilo waxay u noqotay tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay inaynay dhacaynin fi dunya bay mustaxiilo ictibaarkaa u noqotay culamada qaar markay leeyihiine daatadeeda wax mustaxiil u ah ma ahayn ashyaada mustaxiilkaa kala duduwan shay mustaxiil daatadiisa u ah iyo shay mustaxiil lighayrihi u noqday ru'yadu mustaxiila lidaatiha ma culamada qaar marka ay sheegayaan waxaabay yidhaahdaan ru'yadu waa mumkina fi dunya walaakhira waana mumkina fi alaakhira wa waaqica fi alaakhira sida imaam nawowiba odhanaayo hayrkiina ay yidhahdeen laakiin culamada qaar markay leeyihiin waa mustaxiila fi dunya sida ibnu cuthaymiin oo kale markuu cabiraayo adduunyada mustaxiil bay tahay uma jeedo waa mustaxiil lidaatiha wuxuu u jeedaa waa mustaxiila litacalluqi cilmi illaahi bicadami wuquuciha lighayriha bay mustaxiil u noqotee daatadeeda daraaddeed mustaxiil uma noqon waxay u noqotay ilaahay cilmigiisu inuu ku tacalluqay inaynay adduunyada ku dhacaynin oo nebigu ka warramay dabadeed inaynay dhacaynin bi hada alictibaar bay mustaxiil u noqotay waa mustaxiila lighayriha laa mustaxiila lidaatiha calaa kulli xaal haddaad ashyaada yani ku yara adkaato darsiga intii kale haddaad fahantay waxa weeye darsigii waad fahantay laa ishkaal is odhannin yani markaa darsigii maanta maad fahmin ha is odhan waa iska tafsiil yaroo ziyaade ah oo markaysa markaa iska idaafo ah weeye mawduucii darsigu wuxuu ku saabsan yahay ilaahay adduunyada lagu arki maayo aakhirana muuminiintu ilaahay waa arki doonaan gaaladana ilaahay waa iska qarinaya waa iska xijaabayaa gaaladu ilaahay ma arki doonaan muuminiinta ilaahay waa istusayaa aakhiru isku tusayaa bannaanka qiyaamada way arkayaan jannada markay galaan bay ilaahay arkayaan yacni waxa weeye xilliyo badan buu ilaahay istusayaa dadkuna waa u kala nasiib badan yahay oo waa u kala dheef badan yahay aragga ilaahay arkayaana daawanayaan qaar baa markaysaa wakhtiyo badan ilaahay arkaya qaar baa wakhtiyo kooban arkaya siday dadku markaysaa u kala taqwo badnaayeen ee u kala cibaado badnaayeen ee u kala salaax badnaayeen ee u kala iimaan weynaayeen bay ugu kala nasiib badanayaan daawashada ilaahay ay daawanayaan arkayaan baa u kala dheef badan yihin waa nicmo cadiima jannadaba waxaa ka weynaansho badan daawashada ilaahay la daawanayo ee la arkaayo taasaa ka weynaansho badan ya naciimka jannada waxaa ka weyn yani marka aragga ilaahay la arkaayo taasaa ka weynaansho badan taa ayaa ka weynaansho badan ta kale waxay yidhahaan culamadu aayadda waxaa ku sugan walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii yani buurta eeg hadday buurtu xasiloonaato xasisho ay burburi weydo waad i arki doontaa maxaa lagu xidhay shay mustaxiila mise shay mumkina shay mumkina ilaahay inuu sugaa buurta oo ay xasiloonaataa daatadeeda shay suuragal ah ilahay inuu mustaqiro ka yeelaa waxay ahayd suuragal waxaa la yidhahdaa qaacida ahaan maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil wamaa culliqa bimumkinin fahuwa mumkin shaygii mustaxiil lagu xidhaa waa mustaxiil shaygii wax suuragala lagu xidhaana waa suuragal marka shay suuragala lagu xidha ta kale nebi muuse markuu ilaahay la hadlayey muxuu ku yidhi lan taraanii mise laa uraa ama lan uraa layma arko layma arka miyuu yidhi mise ima arkaysid buui lan taraanii waxaa laga qaadanayaa ru'yadii inaynay suuragal ahayn lama sheegin ru'yadii inaynay suuragal ahayn lama sheegine ima arkaysidun baa la yidhi masalan qof hadduu qof wax weydiisto isagoo wax sito wax la hullaaban ama wax ugu jiraan ayuu yidhi waar acimnii waxaan iquudi markaasuu lan ucimaka maxaa laga garanaya waxaan inay yihiin wax dee la cuni karo laakiin wax la cuno ma aha markuu yidhaahdo maxaa laga fahmayaa waxaani qaabil cunto uma aha marka dee layma arka ma odhane lan taraani baa la yidhi lantarane adigu calaa kulli xaal culammadu awjuh badan ayay kaga jawaabeen oo intaasi ay ka mid yihiin marka ru'yada ilaahayna daat ahaanteed waa mumkina weeye laakiin waxay mustaxiil u noqotay tacalluqa ilahay cilmigiisa ku tacalluqay inaanay fi dunya dhacaynin bay adduunyada gudaheeda mustaxiil u noqotay ee nebigu saa ka warramay laakiin daat ahaanteeda shayga mawjuudka ah wujuudka markaa musaxix liru'ya oo yacni waxa weeye markaa sideeda suuragal bay u ahayd laakiin waxa weeye mustaxiil waxay u noqotay yani likhayriha ayay adduunyada mustaxiil u noqotay aakhirana way dhacaysaa way xasilaysaa fain istatactum an laa tuqlabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla ghuruubiha fafcaluu waxaa laga qaadanayaa sida salaadahan loo ilaaliyo salaadda subax iyo salaadda casar ilaalinta ziyaadada ee la ilaaliyo ee aadka loo ilaaliyaa in loogu kala nasiib badanayo aragga ilaahay la arkaayo labadan salaadood khusuusiyo gaaray leeyihin man salla albardayni dakhala aljanna looma jeedo inta kale hadduu ka tago taa laga tilmaami maayo hadduu qofku yidhaahdo man salla albardayn dakhala aljanna soo lama odhan saddexa kale waa iska daynayaa labadan un baan ku mintidayaa taas sax maha dee waa inuu shanta salaadoodba la yimaadaa laakiin labadani fadiilo gaara inay leeyihiin baa laynoo sheegaya laakiin macnaheedu ma aha in lagu kaaftoomi karoo laga kaaftoomi karo ashyaada kaleoo yani salaadaha kale faralkaa la iska dayn kara maaha abadan culamada qaar waxbay ka qabaan dee haddii saddexa kale laga tago in miladii bilkuliya laga baxay weliba markaa qofku isagoo wujuubkii ka qabo oo dembigii qirsan bay culamada qaar saa ka qabaan laakiin hadduu wujuubkooda inkiraba yani waxa weeye dee inuu gaaloobaayo oo biijmaaci almuslimiin miladda waa ka baxay marka labadan salaadood waa ka fadli badan yihiin salaadaha kale waa ka fadli badan yihiin waa awqaad hurday dhacaan waxaa laga yaabaa habeenkii in la seexdo salaaddii subaxay soo gashay wakhtigii hurdada iyadoo la hurdo hurdadii in la macaansadaa dhici karta casarka ka horna waa saa si leeg in la yaro qayluulaystaa suuragal ah dabeedna marka waxa hurdadii la macaansado waa wakhti cajsi iyo hurdo ah sidaas aawadeed awqaaddaa qofka salaadaha ilaaliyaa labadaa salaadood fadligoodu waa ka badan yahay salaadaha kale weliba tee sii fadli badan salaatu alcasri xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa salaatu lwustaa waxa weeye waa salaadda casr wey sida axaadiista saxiixaynkuba sheegayaan shaqaluuna can salaati alwustaa salaati alcasri mala'a allahu buyuutahum wa qubuurahum naara aw kama qaala sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo soo arooray xadiis sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda casar ummadihii horaa lagu faral yeelay markaasay dayaceen qaarkood baa dayacaan loo jeedaa marka idinkaa laydinku faral yeelay qofkii ilaaliyaa ajarkiisa laba goor buu leeyihi laba goor baa ajarkiisa leeyihi marka afdalu salaa waa salaatu alcasri ya ta ku soo xigtaa waa salaadda subax ilaa amhaali hadihi alaxaadiis alatii yukhbiru fiiha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can rabbihi bima yukhbiru bih yacni loo idaafeeyo lagu daro axaadiistaa kuwa la midka ah oo allatii taasoo yukhbiru fiiha uu ka warramaayo axaadiistaa gudahooda rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay can rabbii rabbigii uu kaga warramaayo rabbigii uu ka warramaayo bima yukhbiru bihi wuxuu kaga warramay uu kaga warramaayo yacni axaadiistii sifaatka ilaahay sheegaysay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ee kalena loo idaafeeyo lagu daro adiladaasoo dhan waa in la aqbalaa la rumeeyaa la raacaa yacni sidooda loo sugaa faina alfirqata annaajiya kooxda badbaadaysa faina alfirqata annaajiya ahla asunnati waljamaaca oo sunnada u ehelka ah waaljamaacati ijtimaaca xaqa ay ku kulmayaanna u ehelka ah yuuminuuna bidalika kaa waa rumaynayaan axaadiistaa sifaatka ilaahay sheegaysa waa rumaynayaan kamaa yu'minuuna si ay u rumaynayaan bima akhbara allahu bihi fii kitaabih wuxuu ilaahay kaga warramay kitaabkiisa gudihiisa uu kaga warramay isku sifeeyey siday u rumaynayaan oo kale ayaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam sifaatka ilaahay sheegayana ay u rumaynayaan min hayri taxriifin walaa tactiilin wa min hayri takyiifin walaa tamhiil min hayri taxriifin bedelaad la'aanteed yani markaa la beddelaayo macnahooda oo macnaha ay daahirka ku ahaayeen in laga leexinayo la'aanteed walaa tactiilin macnaha xaqa ah ee kamaalka ah ee ammaanta ay koobsanayaanna inaan laga madhnaysiinayo la'aanteed ayay markaa rumaynayaan markaa adilada iyo axaadiista sifaatka ilaahay sheegaya yacni sifaatka ilaahay iyada aan taxriif lagu samaynayn oo la beddelayn macaanidooda aan la odhanayn iyad qudra looga jeedaa aan la odhanayn weji daataa looga jeedaayo weji ilaahay ma laha aan la odhanayn markaa acyunka waxaa looga jeedaa yani arag baa looga jeedaa ilaahay indha ma laha aan la odhanayn istiwaaga waxaa looga jeedaa istilaa iyo haalib noqoshaa looga jeedaaye markaysaga korrayn lagama tilmaamayo oo carshiga ka korreeyo aan saa la odhanayn taxriif bay noqonaysa yani tacdiilkii iyo taxriifkii labadaba marka waa lala yimi oo haddii macnihii xaqaa la nafiyo oo la diido macno kalena lagu xambaaro waxay noqonaysaa taxriifkii bay noqonaysaa walow macnaha kale dee adillo kale ha lahaado ama yaanu lahaan walaa tacdiilin iyo ka marhnaysin ilaahay kamaalkiisii laga marhnaysinaya la'aanteed oo ilaahay sifaatkii kamaalka loo sugaayo sifaatkuna siday u soo arooreen loo sugaayo wa min hayri takyiifin kayfiya qaab iyada aan loo sheegayn aan la odhanayn kayfiyaddaasaa sifada ilaahay tahay walaa tamhiilin shabahaad khalqiga lagu shabahayaana ayna jirin oo aan markaa la odhanayn sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay aan la odhanayn yacnii afartaa arrin waa in laga marhnaysiya taxriif tactiil takyiif tamhiil ya waa in la sugaa isbaatan bila tamhiil wa tanziihan bila tactiil waxay yidhahdaan culammadu sifaatka ilaahay waa la sugayaa isbaatan bila tamhiil sugis markaa ka madhan shabbahaad ka madhan khalqiga lagu shabbahaayo iyo kayf in loo sheegaayo takyiifna waa raacaysaa yacni markaa labadaba ka madhan kayfiyadii qaab waa inaan loo sheegin kayfkaasay tahay waa inaan la odhan waayo cilmulghaybka inta laynooga sheegay bes baynu ka ognahay ilaahayna sifaadkiisa waa inoo sheegay laakiin kayfiyaday yihiin inooma sheegin kayfka iyo qaabka ay yihiin inooma sheegin marka waxa weye kayfiyaddii waa laga gaabsanayaa alistiwaau macluum walkayfu majhuul kayfiya jaahil baynu ka naho ma garanayno iyo wa tanziihan bilaa tactiil iyo nasahaad ilaahay la nasahaayo oo waxa weeye nuqsaantiiyo ceebta laga hufaayo yacni iyadoo aan marka waxa tactiilna la samayn oo sifaatkii kamaalka rabbi aan loo diidin bal hum ulwasadu fii firaqi alumma ahlu sunnuhu waxa weeye waa qaar dhexdhexaada weeye fii firaqi alummati ummadaha kooxahooda yacni dhex bay u yihiin kama ana alummata hiya alwasadu fi lumam siday ummatu muxamed ummatlijaaba ay u tahay ummadihii mid u dhexaysa yacni markaa siday u tahay ayaa markaa ahlu sunna waljamacana firaqa ummadda ay markaa wasad u yihiin oo bal ilifraad watafriid bay ku sugan yihiin talax taggii ay markaysaga quluwi la iman lahaayeen oo tax tegi lahaayeen iyo ka gaabintii sharciga ay ka gaabin lahaayeen labadaa dhexdooda ay ku sugan yihin wasad bay ku sugan yihin dhexdhexaad ya waxaa leeyahay alxasanatu bayna sayi'atayn sida taabicigii marka uu yidhi mutarif ibni cabdillahi bni shakhiir wuxuu yidhi alxasanatu bayna sayi'atayn yacni wanaaggu wuxuu u dhexeeyaa laba xumaanood buu u dhexeeyaa marka waxa weeye khuluwigii waa la diiday iyo talax taggii waa la diiday laa taqhluu fii diinikum hadda ma aragta iyaakum alghuluwa oo tay xadiiska ku soo aroortay ghuluwigaan idinka digaya in sharciga laga gaabiyana waa la diidaya marka bayna alifraad watafriid baa lala imanaya fa hum wasatun ahlu sunna waljamaca waxayn qaar dhexdhexaada fii baabi sifaati illaahi subxaanahu wa tacaala baabka ku saabsan sifaatka ilaahay waa dhexdhexaad bay ka yihiin bayna ahli tactiili aljahmiya waxay u dhexeeyaan qoladii markaa tactiilka u ehelka ahaa ee aljahmiyati jahmiyada iyo wa bayna ahli tamhiili kuwa shabahaadda u ehelka ah ee almushabbiha mushabbihada ah ilaahay khalqigiisa ku shabbahaya labadaa qolo dhexdooday ku sugan yihiin sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah ahlu sunna waljamaca inay yihiin wasad yihiin oo firaqa ummadda u dhexeeyaan sifaadka ilaahay ee qur'aanka iyo xadiiska ku soo aroorayna inay si-oda u sugayaan markay sifaadkaa sugayaanna waxay diidayaan tamhiilka oo shabbahaaddii ah inay sifada ilaahay yidhahdaan sifada makhluuqay la mid tahay waa diidayaan waa ka leexanayaan taha in kayfiyadii qaab u sheegaanna waa ka leexanayaan waayo kayfka sifaadka ilaahay yihiin maba garan karo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kayfiyad haddii lagu weydiiyo waxaa laodhanaya waxaad odhanaysaa kayfiyadda garan mayno allah baa og kayfiyada waalkayfu majhuul ya hadda macnaheedu maaha kayf ma laha kayf waa leedahay oo shayga laa kayfa lahu laa wujuuda lah shaygu haddaanu kayf lahayn jiritaanba ma leh maa min mawjuudin ilaa walahu kayf shay kastoo jiraa kayf buu leeyahy saas aawadee culamada ahlu sunna waljamaca kayfiyada waa sugaya abubakar ismaaciil muxuu yidhi ilaahay wuxuu inoo sheegay annahu istawaa cala alcarshi walam yadkur lana kayfa istawaa inuuma sheegin siduu marka waxawa ilahay uga korreeyey inuuma sheegin abu cuhmaan asaabuuni muxuu tilmaamaya isagoo ka soo naqlinaya culammadii hore ayuu wuxuu odhanayaa wuxuu markaa sheikh hore uu ka soo noqlinaya culammadii hore ka mida wuxuu ku jawaabay buu odhanayaa cilmulghaybka waxaan ka garanaa inta laynooga sheegay keliya allahna wuxuu inoo sheegaa annahu istawaa cala alcarshi laakiin kayfiyadda istiwaagiisu yahay inooma sheegin bes kayfiyadii waa isbaatinayeen ahlu sunnuhu ishkaal baa jiro oo dadka qaarkood way ku qalloocatay masaladaas markaase waxay moodeen sifaadka ilaahay kayf ba inaanay lahayn markaase waxay leeyiin kayfku waa mustaxiil bay ka tahay ilahay in kayfiyad baa loo sugo sifada ilahay inay kayfba yeelataa daatada ilahay inay kayf yeelataa waa mustaxiil bay yidhahdeen dee taa ahlu sunna waljamaca ma qabaan laakiin waxaynu sheegi doonnaa nuquul baynu keeni doonnaa culammadii ahlusunna waljamaca sidaas markaysa ay ku yidhahdeen baynu nasan akhrin doonnaa insha allahu tacaala laakiin hadda ijmaalan saasaynu marka hadda sii tilmaamay alimaam cabdullahi mubaarak muxuu yidhi markii la yidhi araxmaanu cala arshi istawa waxaa lagu yidhi maya nuzuulkaa la weydiiyey nuzuulka yanzilu rabbuna markaasaa la yidhi kayfa yanzil markaasuu yanzilu kayfa yashaa cabdullahi mubaarak waxa uu yidhi wuxuu allah u soo degaa siduu doono inuu usoo dego kayfka uu doono inuu usoo dego usoo degaa yani yuhbit lkayf laakiin wuxuu ka gaabsanayaa tacyiinka kayf uu cayimo ayuu ka gaabsanaya haakada marka waxa weeye waxay u dhexeeyaan yani laba marka waxa weeye meeloodoo labaduba inxiraafa bay u dhexeeyaan wasadkii xaq aha bay ku sugan yahin ahlu sunna waljamaca yacnii lama iman inay tansiihii ay ilaahay nasahayeen ay ku talax tagaan ilaa ay sifaadka nafiyaan oo sifaadkii kamaalka rabbi u diidaan oo ka marhnaysiiyaan oo tactiil ku dhacaan waayo kuwaasi maxay la yimaadeen halow fii tansiih nasahaaddii ilaahay ay nasahayeen ay islahaayeen xumaan ka hufoo ka dheereeya tashbiih ilaahay ka hufa bay ku talax tageen ilaa wuxuu ilaahay sugay rasuulkiisina uu ilaahay u sugay allahna isu sugay ayba rabbi u diideen cararay tashbiih ka cararayaan daraaddeed qolo kalena maxay la timi waxay la timi yaguna halow fii isbaati asifaati alwaaridati fi alqur'aani waasunna waxay ku talax tageen sugistay sifaatkan sugayaan ya dabeed marka waxay ka haafil noqdeen inay markaa tashbiihii ka nafiyaan sugistay sugayaan bay waxay u sugeen sida markaa waxa makhluuqa ay ugu sugan tahay markaase waxay yidhaahdeen dee sifaatkan kuwaynu markaa ku naqaanno fi shaahid makhluuqaadkanaynu arkayno kaynu ku naqaanno ayuunbuu allah isu sugay marka sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay yidhahdeen tamaaman wejiga ilaahay wejiga makhluuqu la mid yahay yidhahdeen qoladaa luntay indhaha ilaahay indhaha makhluuqay la mid yihiin bay yidhahdeen qoladaa luntay gacmaha ilaahay gacmaha makhluuqay la mid yihiin bay yidhahdeen qoladaa luntay saxduna maxay ahayd in sifadana la sugo tashbiihana laga nafiyo loo diido oo la kulmiyo tansiihii ilaahay laga nasahaye shabbahadda uu khalqiga shabbahaya iyo sugistii nusuustu waxay sugtay la sugaayo labada la kulmiyo marka qolyahan marka waxa weeye ahlu tactiilka oo jahmiye iyo muctasile iyo ah iyo ahlu tamsiilkaoo mushabbihada ah qadar xaq iyo qadar baatilay kulmiyeen qolo waliba qadarka xaqee mushabbihadu la timi waa maxay waa isbaatka sifaatka ay sugayaan intaasi waa xaq laakiin waxay ku daleen baatil badan oo maxay ah inay tashbiih markaa ku ladheen xaqii intii xaqa keliya kuma kaaftoomin in xaqa intay soo qaateen bay marka oo yidhaahdeen nasku wuxuu sugay waa in la sugaa qadarkaasi waa xaq lakiin waxay ku dareen baatil maxayna ka qaafil noqdeen nusuusta tashbiiha diidaysa laysa kamilihi shay walam yakun lahu kufuwan axad falaa tadribu lilahi alamhaal falaa tajcaluu lilahi andaada yani aladila alkhabariya iyo aladila yani waxa weeye adilada marka waxa weeye soo aroortay ee kala duwan ee khabar iyo inshaa mid walba leh yani nafyi iyo nahyiba ku timi ee tashbiiha diidaysay markaa ka haafil noqdeen oo ka tageen qolada marka waxa weeye jahmiye iyo muctasile iyo ma wada baatil ba intay la yimaadeen may qadarka xaqi waxay tahay in ilaahay tashbiiha waa u diidaynaa khalqi inuu shabbaho oo la mid yahay waa u diidayn laysa ka milihi shay baanu haysanaa intaasi xaq bay ahayd laakiin baatil badan bay ku dareenoo maxay ah waxallo waxay is yidhaahdeen yacni waxay la lafdi tahay sifo khalqiga ku sugan oo dhan bay ilaahay u diideen marka waxay isku ladheen yacni marka waxa weeye xaq iyo baatil bay isku ladheen ahlu sunnuhu waxay iyagu kulmiyeen aayaadka qaybtan iyo qaybtan mid walba xaqii inay ka qaateen aayaadka diidaya tashbiiha waa qaateen oo waxay yidhaha ilaahay yani khalqiga ma shabaho lama mid aha laysa ka milihi shay sifaadka ilaahay iyo daatada ilaahayna lama mid aha sifaadka khalqiga iyo dawaadka khalqiga lama mid aha haye aayaadkii axaadiista sifaadka sugistooda sheegayana way qaateenoo sida nasku u sugay u sugeen laakiin waxay yidhaahdeen kuwa khalqiga lama mid aha kayfiyaddiiyo qaabkana waa ka gaabsadeenoo waxay yidhaahdeen walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmi ku koobi maayaan soo lama odhan makhluuqaadku yacnii kayfiya in la sheega min baabi ilaxaatati bilcilmi laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa jannadii oo makhluuqo ah ayaynaan garan karin kayfkay tahay muxuu nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar ilaahay baa wuxuu yidhi buu idhi acdadtu licibaadiya asaalixiin waa xadiisulqudsi waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanaagsan maa laa caynun ra'at waxaana ila arag il bini aadam waxaynay arag baan addoommadayda wan wanaagsan u diyaariyey walaa udunun samicat dhegina waxayna maqal baan u diyaariyey walaa khatara cala qalbi bashar qalbi bini aadamna waxaan ku soo dhicin ayaan addoommadayda markaa wan wanaagsan u diyaariyey baa allah yidhi waxaa laga qaadanaya maadaama ilaahay uu yidhi sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam walaa khatara calaa qalbi bashar wax kastoo qalbi bini aadam ku soo dhaca jannadu waa ka duwan tahay haddii jannadii oo makhluuqo ah waxa ku soo dhaca qalbigaaga ay ka duwantaho walaa khatara calaa qalbi bashar ay tahay ya famaa baalu khaaliqi iljanna bal ilaha jannada abuuray ka warran qalbigaaga miyuu ku soo dhici karaa siduu yahay maya kulu maa khatara fii baalika min suuratin aw kayfiya faallahu bikhilaafih wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaco oo suurad iyo kayfiyada ah allah waa ka duwan yahay shaytaanku wakhtiyada qaar buu kuu imanaya oo ka odhanaya ilahay armu sidan u egyahay waxataa uma eka sida uu allah yahay qalbigaaga kuma soo dhici karaba walaa khatara calaa qalbi bashar makhluuq baa saa laga yidhi khaaliqa cala sabiili awlaa inaanu qalbigaaga siduu yahay ku soo dhici karin saas aawadeed ahlu sunnuhu waa wasat waxay u dhexeeyaan bayna alifraad waltafriid talaxtagga iyo ka gaabinta labadaa dhexdooda ay ku sugan yihiin qolada mushabbihada iyo qolada mucatilada bartankooda ay ku sugan yihiin iyagu xaq maxdiyay hayaan aan wax baatili u helin wa hum wasadun fii baabi afcaali illaahi bayna alqadariyati waaljabariya waxay yihiin ahlu sunnuhu qaar dhexdhexaadah baabka ficilada ilaahay yo allah ficilada uu samaynaayo waxay u dhexeeyaan bayna alqadariyati waaljabariya qadariyada iyo jabariyaday u dhexeeyaan waljabriyana waad odhan kartaa waljabariyana waad odhan kartaa asalka waxaa loo nisbaynayaa jabri oo bacdu way reebnayd saas aawadeed marka keligeed la sheegayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la odhanayaa jabriya waa jabara yajburu jabran oo ba'da waa la reebaya laakiin marka qadariya lagu cadfo lilisdiwaaj culamada qaarkood waxay dhahen waa la xarakeeyaa bacdu ahlicilmi baa saa yidhi asalkii haddii lagu socdana dhibi kuma sugna bayna alqadariyati waaljabriya waxay u dhexeeyaan baabka ficilada ilaahay marka laga hadlaayo ahlu sunna waljamaaca qolada qadariyadae qadarka diidaysa oo le laa qadara waalamru unuf wuu inoo keeni doonaaye waa muctasilada iyo yani wixii la halmaaleen muctasiladu marka baabka qadarka la joogo waa qadariya yani yanfuuna alqadar qadarkay nafyinayaan marka ciddii qadarka diidanayd ee odhanaysa ilaahay umuuraha ma qadarin ficillada addoommada ma abuurin shar ma doonin kuwa iyo waljabriya qolada jabriyada la yidhaahdo yaga laftoodu qadariya la ictibaariyaa laakiin waa qadariya muhbita waa qadariya qadarka sugaysa qadariyada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qadariya nufaa iyo qadariya muhbita qadariya qadarka diidaysa oo le laa qadar ilahay waxba ma qadarin qofku isagaa bilaabanaya ficilkiisa sharkana isagaa abuuray ficilkiisa isagaa abuuranaya ilahay shar ma doonin sharna ma abuurin kuwaas waa kuwala lumay weeye qadariya la yidhahdaa qadarkii waa diidan yihiin qolo kale waxa weeye qadarka sugistiisay ku talax tageen qoladan maxay ku talax tagtay waxay ku talax tagtay addoonka inay ficil iyo ikhtiyaar u sugayaan markaase waxay yidhahdeen addoommadu iyagaa ficiladooda samaynaya iyagaa doonaya yacni ikhtiyaarkooday ku samaynayaan dabeedna waxay is yidhahdeen haddii la yidhahdo ilaahay baa qadaray waxaa ka dhalanaya dee inaan ikhtiyaarkoodu shaqaynayn oo la khasbay si aan taasi u dhicin waa inaad tidhaahdaan bay yidhaahdeen yani qadar ma jiro ilahay waxba ma qadarin ee ficilladooda iyagaa addoommadu abuuranayo oo bilaabanayo oo doonay ilaahayna shar ma doonin mana abuurin qolada sidaa tiri waa qolo luntay ee qadariya la yidhahdaa xaqii waa gees marin qolo kale iyaguna jiro waxay ku talax tageen isbaatkay qadarka sugayeen bay ku talax tageen waa taraareen iyaguna waxay dhahen maya ilaahay baa umuuraha qadaray oo qoray oo doonay oo ficillada addoommada abuuray oo inay ficilladan sameeyaan doonay yacni ikhtiyaarkooduna shaqayn maayee yacni qadar baa iska wata waa majbuur qofku waa dirqisan yaho waa khasban yahay waa warqaddaa dabayshu sideetay la mid yahay bay yidhahdeen waxay yidhahdeen warqaddaa dabayshu sideetaa miyay ficil iyo ikhtiyaar leedahay soo dabayshu intay qaaddo marba meel ku dhirbaaxi mayso marba meel ku tuuri mayso sidaasoo kale markaa qofkan qadar walhinayaa bay yidhahdeen sidaasaa qadarku u sitaa geb markaasuu marray ku u dhacaya waxaanuu sameeyey waxaanuu dilay waxaanuu sameeyey waxaanuu kufsaday waxaanuu sameeyey yani muxuu samayn karaa qadar baa walhinayo iska sita bay yidhahdeen laa ficla lahu walaa ikhtiyaar majaazan baa ficilka loogu tiiriyaaye xaqiiqatan ficil uma laha iyo ikhtiyaar bay yidhaahdeene majaazan baa loogu tiiriyaa maadaama markaysa marka waxaan yani ficilkan isaga ka dhacaayo oo qadarku markaysa marka waxaan yani uu yani khasbay oo uu dirqisan yahay suuro ahaan buu ficilku ka dhacayaaye waa khasban yahay bay yidhahdeen waa qolo luntay iguna maxay ku talax tageen fii ihbaati alqadar bay ku talax tageen oo ku taraareen waatay qaarkood yidhaahdeen qaar weliba sunnada u abtirsadaa ma xaqiiqatan sunnadii aan ku sugnayn baa qaarkood waxay yidhahdeen alinsaanu majbuurun xaqiiqatan fii suurati mukhtaar bacdu alashaacira waxay leeyihiin qofku muuqaalka markaad ka eegtiyo suurada waa mukhtaar oo waxbuu kala dooranayaa laakiin waa majbuurun xaqiiqatan laakiin waa dirqisan yahay waa dirqisan yahay bay yidhahdeen yani xaqiiqo ahaan waa majbuur ahlu sunna waljamaca labadaasay u dhaxeeyaanoo waxay kulminayaan inay addoonka ficilkii iyo ikhtiyaarkii u sugaan ilaahayna taqdiirkii ashyaada qadare ay u sugaan labada arrin bay kulminayaan nusuusta kuwan iyo kuwanba aayaadkan iyo aayaadkanba axaadiistan iyo axaadiistanba dhammaan waa wada qaadanayaanoo xaqii bay ka wada qaadanayaan qayb xaqa ka mida keliya may qaadane waxay qaateen nusuusihii o dhan bay ka qaateen masalada addoonku inuu ficil leeyahay oo ikhtiyaar leeyahay adilaa sheegaysa minkum man yuriidu adunya wa minkum man yuriidu alaakhira faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur haddama aragta yacni iraadadii iyo doonistii waa la sugaya ficilkiina waa la sugaya bima kaanuu yacmaluun bima kaanuu yaksibuun yacni intee laynoo sheegay ficil iyo kasab iyo camal laynoo tilmaamay intee laynoo sheegay qofka camalkaa sameeya waxay waxaasuu leeyahy qofkii waxaa kala sameeya waxay waxaasuu yeelanaya camalka wanaagsan camalka xun maxaa laynagu sheegay man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'minun falanuxyanahu xayaatan ayiba camalka loo sugay waa camal xaqiiqi ah waa camal ikhtiyaarkiisa ku dhacaya waa camal doonistiisa ku dhacaya ya marka idan ficil iyo ikhtiyaar iyo camal baa loo sugayaa dadkii minkum man yuriidu adunya wa minkum man yuriidu alaakhira haddamaarta waxaa kaloo la sugayaa ilaahay ashyaada inuu ogaa inuu qoray inuu doonay inuu abuuray maqadarkii muxuu koobsan yahy afarta arrin buu koobsanaya wax walba inuu ilaahay ogaa wa huwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa ogaa maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha yacni musiibo kasta oo marka waxa weeye idin asiibto ama arlada ama nafihiinna haleesha yacni waxa weeyaan waxay ahayd miduu ilaahay uu hore usii qoray ya ila fii kitaabin min qabli an nabra'ahaa horay u sii qoray intaan musiibada la abuurin ama dhulka la abuurin ama nafaha la abuurin haddama arta awalu maa khalaqa allahu alqalm uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inu ila yowmi alqiyaama waa la sii qoray wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira ilahay umuuraha waa qadaray waa qoray waa doonay wax kastuu ilaahay abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka waxa weeye nusuustii waa wada sugayaan oo waxay u dhaxeeyaan afcaasha ilaahay marka laga hadlaayo qolada qadariyada ee qadarka nafyinaysa ee diidaysaa iyo qolada markaa le qofku waa khasban yahay ee jabriyada ayay u dhaxeeyaan oo wasat bay yihiin yacani waxa weeye qolo kasta qadarka xaqay hayaan way hayaanoo ahlu sunna waa ku sugan tahay baatil kastooo qolo kasta ay haysana waa ka madhan yahay ahlu sunnuhu yacni jamacu alxaqa bixadaafiiri xaqii o dhan bay kulmiyeen iyagu laakiin ciddaan ahlu sunnaha ahayni xaqa may wada kulmin yacni haddii qadar xaqa ay la yimaadaan baatil kalay ku ladhaan marka ahlu sunna waxay udhexeeyaan afcasha ilaahayna yani qadariyada iyo jabriyada ayay udhexeeyaan oo ilaahay ficiladiisa waa sugayaan afcaasha addoommada inuu abuuray waa sugayaan umuuraha inuu qadaray waa sugayaan inuu marka umuuraha sii qoray waa sugayaan wax alla wax dhici doona ilaa yowmi alqiyaama inuu doonay waxa dhacaya khayr iyo sharba waa sugayaan oo khayr iyo sharba ilaahay qadaray haddana marka qofku inaanu dirqisanayn oo khasbanayn ee ficil iyo ikhtiyaar iyo iraade iyo doonis leeyahay xaqiiqatan wax u doonaayo xaqiiqatan wax u samaynayo lana kala farqiyey ficilka qofka lagu dirqiyey iyo ficilka markaa qofku ikhtiyaarkiisa kula imanaayo yani in la kala farqiyey waa sugayaan waayo qofka marka la dirqiyo aanu ikhtiyaarkiisu shaqaynaynin dee looma qabto waxa uu la yimaado ya man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim qadabun min allahi walahum cadaabun cadiim mukrahi waxaan lagu dirqiyey dembi kuma leh wman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahinna hafuurun raxiim marka idan ficilka ikhtiyaarkiisa uu ku samaynaayo baa qofka loo qabanay saas aawoodea wuxuu ku khata'ay ama ku halmaamay ama ilaawey aan loo qabanay aanu mu'aakhad ahayn idan waxaa ka soo baxaysa yani ficilladan uu samaynayo qofka marka ama laga sawaabinayo laga ajar siinaayo ama lagu ciqaabayo uu ku dembaabayo waxay yihiin waa ficilu ikhtiyaarkiisa iyo doonistiisa iyo doorashadiisa kula yimi weeyaan taasina diidi mayso in loo qadaray diidi mayso ee labadu way kulmaysaa wa fii baabi waciidi illaahi bayna almurji'ati wa bayna alwaciidiyati min alqadariyati wa hayrihim baabka ku saabsan waciidka ilaahay ama goodiga ilaahay u goodiyey addoommadiisa qaar ka mida kuwii markaa xumaanaha la yimi uu goodiyey oo ciqaab ugu goodiyey waxay u dhexeeyaan ahlu sunna waljamaaca murji'ada iyo waciidiyaday u dhexeeyaan almurji'a waa firqa markaa mubtadico ah oo acmaasha iimaanka ka saaraysa iyaguna firaq bay usii qaybsamaan oo waxa weeye way sii kala daran yihiin laakiin waxay ka wada siman yihiin acmaasha saalixa inay ka bixinayaan iimaanka ay leeyihiin iimaankii waa dhammaystirmayaa biduuni camalin saalix taasay ka siman yihiin wuu inoo keeni doonaa baabuliimaan buu kollay kaga hadli doonaa oo mawduucaa dib baynu ka arki doonnaa tacriifka iimaanka markaynu joogno in sha allahu tacaala wa bayna alwaciidiyati iyo kuwa waciidiyada ah ee waciidka loo nisbeeyey waciidku waa maxay waa goodiga ciqaab cid loogu goodiyey maxaa waciidiye loo yidhi halow fii ihbaati alwaciid baabka waciidka sugista la sugaayo ayay ku talax tageen saasaa waciidiye loo yidhi yacni waxaa jira wacdi iyo waciid wacdi waa maxay waa ballanqaadka wax wanaagsan sida janno iyo raalli ahaansho in cid loogu ballanqaado waxaa la yidhahdaa taa wacdi baa la yidhahdaa cidda caynkaa samaysaa jannay gelaysaa waa wacdi cidda caynkaa samaysa waa loo dembi dhaafaya allah waa ka raali noqonaya waa wacdi waa ballanqaad wanaagsan oo wax wanaagsan oo sawaaba loogu ballanqaadaa waciidkuna waxa weeye waa ciqaab in loogu goodiyaayo oo la odhanayo cidda caynkaa samaysaa ciqaabta noocayo noocaasaa ku dhacaysa sida waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha wahadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waa waciid weeye cid ahlukabaa'ira goodiga loo goodinaayo waciiddaday soo gelaysa marka waxaa la rabaa nusuusta markaa sharcigaa dhammaan in la wada milicsado oo dhammaan xukunka laga wada qaato hadday baab ku saabsan yihiin baabkaas adilada ku soo aroortay la soo ururiyo xukunkana laga wada qaato saasaa la rabaa qolyaha murji'adu waxay eegeenoo keliya nusuusta sheegaysa wacdiga ama ballanqaadka sawaabka iyo jannada loo ballanqaadaayo cid taasay markaa eegeen waxayna ka indhalaabteen nusuusta sheegaysa waciidka ama goodiga ciqaab cid loogu goodiyaayo marka halow fii ihbaati alwacdi ifraad waxay kula yimaadeen iyo ghuluwi wacdiga sugista la sugaayo waxaynay ka gaabiyeen waciidkii bay ka gaabiyeen oo ka indhalaabteen nusuusihii waciidka ma milicsan qolyaha waciidiyada waa khawaarijta iyo muctasiladu iyo iyaguna waxay eegeen nusuusta sheegaysa waciidka iyo goodiga sheegaysaa ruuxa caynkaa sameeyaa janno geli maayo ruuxa caynkaa sameeyaa naar buu gelayaa wahaakada nusuusahaasay markaa milicsadeen oo ku talax tageen waxay ka indhalaabteen nusuusaha wacdiga sheegaya ya ballanqaadka jannaad loo ballanqaadayo iyo sawaab wanaagsan loo ballanqaadaayo ciddii markaa wanaag la timi nusuusaha sheegaysaa ayay ka indhalaabteen marka qoloba meel bay ku talax tagtay murji'ada iyo waciidiyada ahlu sunnuhu labada midna kuma talax tegin nusuusta wacdiga sheegaysaa iyo nusuusta waciidka sheegaysa dhammaan waa wada eegayaan waa u fiirsanayaan xukunkana waa ka wada qaadanayaan waana kulminayaan adiladaas adiladaa waa kulminayaan baabka ku saabsan waciidka ilaahay iyo goodiga ilaahay allah cid ciqaab ugu goodiyaayo waxay u dhexeeyaan murji'ada oo wacdigii ku talax tagtay waciidkana ka indhalaabatay waciiddada nusuusaha sheegaysaa cidda markaa dunuubta noocaay oo noocaasa samaysa ama dembiyada kabaa'irkaa la timaadaa inay naar yeelanayso in la naarayo in la cadaabayo in allah u cadhoonayo in waxa weeye kufri lagu sheegayba qaarkood oo kufrin duuna kufrin nusuusaha ah oo kale dee iyagu kufrin duuna kufrin ku xambaari maayaan wax allo waxay kufri ku arkeen qolyaha marka waxa waciidiyadu waxay marka waxa weeye ka dhigayaan inuu wada akbar yahay saasay ka dhigayaan marka qolada waciidiyadu nusuusahaasunbay milixsadeen waciidka sheegaysa nusuusaha wacdiga sheegaysa waa ka indhalaabteen iyagoo waciidyadu ay sii qaybsameen oo muctasile iyo khawaarij ay u qaybsameen waayahay qolada murji'aduna nusuusta wacdiga sheegaysa bes bay milixsadeen waxay ka indhalaabteen nusuusta waciidka sheegaysa yacnii ruuxa caynkaa sameeyaa jannuu gelayaa yacni waxa weeye ruuxii tawxiid ku dhintaa waa ahlu janna ama jannuu gelaya nusuusaha sheegaya iyo waxa la midka ayay markaa cuskanayaan man laqiya allaha laa yushriku bihi shay'an dakhala aljanna qala wain zana wain saraq qala wain zana wain saraq qala wain zana wain saraq qala wain zana wain saraq abudar saddex goor buu ku celinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo gaalnimo ka madran ruuxii ilaahay la kulma jannadu gelaya abudar wuxuu yidhi yaa rasuula allahi wain zana wain saraq hadduu xataa zinaysto waxna xado mar haddaanu gaalnimo la iman ma jannuu gelaya qaala wain zanaa wain saraq wuxuu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haa jannaduu gelayaa xataa hadduu waxado uuna sinaystana janno waa gelayaa mar hadduu shirki isagoo ka madran u dhintay mar labaad buu ku celinaya markaasaa sidii ugu celinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jawaabtii mar saddexaad buu ku celinayaa qaala yaa rasuula allah wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq calaa rugmi anfi abi darrin xadiisku saxiixuu ku sugan yahay waa fi saxiix yacni markaa sandullaha abidar ayuu ku gelayaa jannada ilaaba ilaa waa gelaya laakiin jannada waa gelayaa ma tilmaamayso ilaaba ilaa hor buu ka gelayaa ma tilmaamayso waxay aqbali kartaa ama hor ha ka galo oo alla ha u dembi dhaafo ha cafiyo ama haba la soo cadaabee kollayba jannada waa gelaya walow ha ku dambeeyabae yacni jannaduu gelayaa mutacayin ma aha mar walba in laga tilmaamaayo awalan marka ugu horraysuu gelaya ama cadaab soo taaban maayo haddii ilaahay cafiyo oo ilaahay ka dhaafo ila dembiyada waaweyn dadka ku dhintay oo taxta almashii'a doonista ilaahay bay hoos yaalliin maxaa u daliila wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeye ilaahay waa u dhaafaa hadduu doono inuu dhaafo wayakfiru maa duuna dalika ay maa duuna ashirki alakbar ya ilaahay wuxuu u dhaafaa gaalnimadaa wixii ka sokeeyo wuxuu u dhaafaa ee dunuub ah liman yashaa uu ku doono inuu dhaafo dee hadduu ilaahay u dhaafo cafiyo oo dembigaas uu ka cafiyo ka dhaafo walow dembi kabaa'iraba ha ku dhintee hor buu jannada ka gelayaa ila dembiga ilahay baa ka cafiyey haddaanu ilaahay ka dhaafin oo uu doono dembiga ciqaabtiisa inuu ka jaro oo naarta laba geliyo naarta ku waari maayo yaa oo ciddii tawxiid ku dhimatay jannay ku dambaynaysaa naartana waa laga soo bixinayaa abadalaabaadna abadal aabaadna naarta ku sugnaan maayo jannuu ku dambaynaya yakhruju min annaari naasu min ahli tawxiid naarta waxaa ka soo bixi doona dad ahlu tawxiida ka soo bixi doonaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ya وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله حديثك صحيحة نبي وحيد عليه الصلاة والسلام إلهي بقى وحيد هذا ما لنت قيامة عزة إذا إيا جلال كيغا إيا وين إذا إذا iyo kibriyaagaygaan ku dhaartaye ka soo bixiyeen naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhi ka soo saareen naarta marka idan dakhala aljanna markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada mid walba waa soo gelayaan ima awalan wa ima aakhiran ima awalan wa ima aakhiran ama hor buu jannada ka gelaya waa hadduu ilaahay cafiyo ama jannadu marka dambe ku dambaynayaa kaa zinada iyo sariqada iyo tuugada ku dhintay ee dembiyada kabaa'irka isagoo xambaarsanoo ku raran oo aan ka toobad keenin dhintay janno ama ha ku dambeeyo ama horba ha ka galo ilaahay ha cafiye kollayba janno waa gelaya ma seegaayo mid naar ku waaraya ma ah muraadka looga jeeda waa saas calaa kulli xaal ahlu sunna waljamaca waxay kulminayaan yacni waciidkii iyo markaa wacdigii labadaba waa kulminayaan midna ku talax tegi maayaan labadaba waa wada qaadanayaan labadaba waa wada aqbalayaan waana iswaafajinayaan marka murji'adii acmaasha saalixa ay iimaanka ka saaraysay iyo waciidiyada oo muctasiliya khawaarija ah labadaa qolay u dhaxeeyaan waciidkiina waa sugayaan laakiin waxay leeyihiin cidda ahlulkabaa'ira waciidkoodu waa taxta almashii'a doonista ilaahay ba hoos yaallaa ama cidda gaaladaa waciidku ilaaba ilaa waa ku fulayaa naartaana waa ku waarayaan gaaladu laakiin cid ahluliimaani walow iimaankaasi haba yaraadaba eh iimaan saxiixa cid lihi naarta ku waari mayso abad alaabaad abad alaabaad naarta ku waari mayso wa fii baabi waciid illaahi bayna almurji'ati wa bayna alwaciidiya baabka waciidka ilaahayna waxay markaa yaalliinoo ku sugan yihiin oo dhexdhexaad u yihiin bayna almurji'ati murji'ada irjaagu waa maxay irjaagu waa ta'khiir waa dibudhigis maxaa murji'a loo yidhi yu'akhiruuna acmaala can aliimaan acmaashay iimaanka ka dibdhigayaan oo leeyihiin acmaashu iimaan ma aha ama iimaanka ma soo gelayaan oo iimaanka daatadiisii kama mid aha bay leeyihiin acmaasha saalixa ahi yacni waxa weeye waa qolada murji'ada ah iyaga qudhooda maraatiba marka la ysku soo ururiyo saddex qolaa loo qaybiyaa qolo iimaankii ku koobtay qalbiga keliya oo odhaahdii iyo camalkii mid walba ka saartay iyo qolo iimaankii ku koobtay odhaahda keliya shahaadataynka la qiraayo waa karraamiyada nimanka la yidhaahdo waa khulaatu lmurji'a waa murji'a talax tagtay waxay leeyihin ictiqaadka qalbiga iyo yaqiinta qalbiga iyo acmaasha saalixi midnaba iyo acmaalu quluubku iimaanka kama mid aha iimaanku waa aliqraar bishahaadatayn shahaadataynka in la qiraa la yidhahdaa fakulu man aqara bishahaadatayni fahuwa mu'minun kaamilu liimaan cindahum ku kasta oo waxa weeye qiraa shahaadataynka agtooda waa muumin iimaankiisu dhammaystiran yahay boqol boqol mia fi lmia qoladaasi waa khulaatu lmurji'a karaamiya la yidhahdaa ama kiraamiya labadaba waa loo dabdiyaaye maxamed ibnu karaam asijistaani ama maxamed ibnu kiraam asijistaani ayay markaa u abtirsadaan qolada saddexaad waa qolo odhanaysa iimaanku laba shay buu ka kooban yahay waa ictiqaadka qalbiga iyo iqraarka afka laga qiraayo qalbigana in laga rumeeyo afkana laga qiro labadaasaa iimaan la yidhahdaa acmaasha saalixiina iimaanka kama mid aha waa sida murji'at lfuqaha ay marka waxabay mareen calaa kulli xaal dhammaan laakiin maxay ka wada siman yihiin kulligood waxay ka siman yihiin alacmaal asaalixa in iimaanka laga saarayo o laga bixinayo ayay ka siman yihiin qolada murji'adoo dhammi firaqulmurji'a dhammaan qaasimka mushtaraga ka dhexeeya waa kaas waciidiyadu waa laba qolo min alqadariyati wa kayrihim hadday qadariye yihiin iyo hadday kayrkood yihiin qadariyadu waa kuwa qadarka diidaaya muctasiladu baabka qadarka marka la joogo waa qadariyo baabka asmaa uliimaan waalaxkaam waddiin marka la joogana waxa weeye waa waciidiyo waciidiyo wey waciidkay ku talax tageen marka waciidiyada laba qolaa noqonaya alkhawaarij iyo almuctasila alqadariya hadda waxaa loo jeedaa muctasiladii baa loo jeedaa ilaa baabka qadarka marka la joogo muctasiladu waa qadariyo muctasiladu waa qadariyo waa yahay yaga farqi ahaan maxaa u dhexeeya yaga farqi ahaan waxaa u dhexeeya dembiyada kabaa'irka marka lala yimaado qolyaha khawaarijtu waxay leeyihin qofku waa gaaloobaya tafaasiilyaday ka leeyihiin oo qaarkoodna kabaa'irta qaar wax ku gaalaysiinayaan qaarna kabaa'irtoo dhan wax ku gaalaysiinayaan tafaasiil bay ka leeyihin laakiin sida mashhuurka khawaarijta kacaanka ah ay u badan yihiin waa inay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta wax ku gaalaysiinayaan qofkii dembiga kabiiradaa la yimaada way gaalaysiinayaanoo diinka way ka saarayaan waxaanay leeyihiin dhiiggiisuna waa bannaan yahay aakhirana waa ahlu naar naarta ku waaraya qolada muctasiladu farqa udhaxeeya qolada gees waa kala mid geesna waa ka duwan yihin axkaamta aakhiro isku mid bay ka yihiin isku sibay ka aaminsan yihiin axkaamta aakhiro oo cidda dembi weynoo kabaa'ira ku dhimata o aan ka toobad keenin labadooda qalabo waxay qabaan khawaarij iyo muctasilaba inuu naarta gelayo aanu ka baaqanayn taxta almashii'a odhan maayaan waxay leein ilaaba ilaa naartuu gelaya mar labaadkana waxay leeyihin waa ku waaraya abad alaabaad oo ruux naar galay laga soo saari maayo saasay leeyihin oo qolada muctasiladu waxay qabaan dadka ahlulkabaa'irka inay ahlu naar yihiin naartana gelayaan naartana ku waarayaan waxay khilaafayaan nusuusaha sheegaya inuu mashii'ada ilaahay hoos yaallo ma hadduu doono ilaahay cafinaayo in shaa cadabahu wain shaa cafa canh axaadiista ku soo aroortay iyo aayadda qur'aanka ah ee aynu sheegnay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa axkaamta adduunya waa ku kala duwan yihiin siday ka aaminsan yihiin khawaarijta iyo siday ka aaminsan yihiin muctasiladu dadka ahlulkabaa'irka ay ka rumaysan yihiin qolyaha khawaarijtu waa gaalaysiinayaan dhiiggoodana waa bannaysanayaan dadka ahlulkabaa'irka ee dembiyada waaweyn la yimi laakiin muctasiladu ma gaalaysiinayaan waxay leeyihiin waa faasiq waa mansila bayna almansilatayn mansiladii iimaanka waa ka tegey tii gaalnimadana weli ma gaadhin hog dhexuu ku sugan yahay meel dhexe ya waa fii mansila bayna almansilatayn bay yidhahdeen marka faasiq baa la odhanaya bay yidhahdeen lama gaalaysiinaayo milladuu ka baxay loodhan maayo dhiiggiisuna waa dhowran yahay asalkii islaamnimaa u sugnaatay dhiiggiisu waa dhowran yahay xoolihiisu waa dhowran yihiin waa macsuumu dami waalmaal axkaamta islaamkaa ku dareeriis axkaamta islaamka ayaa ku dareeriisa laakiin aakhire waxay leeyihiin naartuu gelayaa naartaanu ku waaraya markaa dee waxaa weye marka la eego xagga axkaamta aakhire waxay ka rumaysan yihiin marka la eego khilaafkoodu lafdi buu noqonaya ama gaal baa lagu magacaabaya mise faasiq baa lagu magacaabayaa bes bay isku hayaan faasiq muslima miyaa lagu magacaabaya mise gaal baa lagu magacaabaya laakiin xaqiiqada marka xukunka way isku waafaqsan yihiin axkaamta aakhiro inuu naarta gelayo naartana ku waarayo qolada markaa waciidiyadu hadday muctasile yihiin iyo hadday khawaarij yihiinba laakiin axkaamta adduunyada waxay ka aaminsan yihiin khilaafkoodu wuxuu noqonayaa khilaaf xaqiiqi oo macnawiya buu noqonayaa oo ay kala duwan yihiin waxay ka aaminsan yihiin wa fii baabi aliimaani waaddiini bayna alxaruriyati waalmuctasila aallaba u kala qaaday midna waciidiyadii buu yidhi midna iimaankii iyo diinkii buu yidhi hadda labada waa la israaciyey yacni waciidka ilaahay wuxuu u jeedaa yacni xagga ciqaabku ma yacni markaa ma ku fulayaa mise ku fuli maayo oo dadkan ahlu kabaa'irka ma la ciqaabaya mise la ciqaabi maayo oo dad markaa ciqaab loogu goodiyey ma yihiin ciqaabkaasna ma dhici kartaa inuu ku dhacaayo yacni baabkaa waciidka ilaahay marka laga eegaayo labadii masalaha markaa waxbaan aan israaciyey murji'adiiyo waciidiyaday u dhexeeyaan oo markaa waciidiyadu waxay qabaan waciidku waa ku fulaya cid kastoo loo sheegay ciqaabka noocaasaa ku dhacaya ilaaba ilaa ciqaabkaasi waa ku dhacaya hadduu xoolaa agoomeed cunay ou sidaa ku dhintay ilaaba ilaa waa la cadaabaya naartaanu gelaya waxaanay leeyihin waciidiyadu weliba waa ku waaraya waa ku waaraya qofkii qof muumina dilaa ilaaba ilaa naartuu gelaya kama baaqanaayo haddaanu ka toobad keenin naartaana weliba waa ku waarayaa bay leeyihin qolada waciidiyadu khawaarij iyo muctasilo wahaakada kii ribada cunayay saas si laeg yacni kii zinada iyo sariqada waxay leeyihiin saas si la-eg baabkaa waciidka waxa weye waxay nufuud ulwaciid usuusha muctasile waxaaba ka mid a asal la yidhaahdo nufuud ulwaciid waciidku inuu fulaayo waciidku inuu fulaayo oo ciddii markaa goodi ciqaab loo ballan qaaday ilaaba ilaa ciqaabkaasi waa ku fulaya murji'aduna waxay leeyihiin yacni dadkan markaa waciidka loogu goodiyey ee loogu ballan qaaday waciidkan xoogaa waa ku fulayaan marka waxbaan odhan maayaan qaarkood waxaa laga sheegayba inay yidhaahdeen yacni hadduu marku dhintay waxa weeye tawxiid markaa uu ku dhintay jannuun buu gelaya janno ayuu gelaya nususaa sheegaya dakhala aljanna kuwaasay cuskadeen kuwa kale waa ka indhalaabteen wainagan yidhi marka waxa weeye baabkii waciidka iyo ciqaabka ciddii loogu goodiyey yacni waxay u dhexeeyaan murji'ada iyo waciidiyaday u dhexeeyaan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk